mudanaha laga soo doorto dhadhaab maxamed daahiye ducaal ayaa sheegay in dhammaan xildhibaanada gobolka waqooyi bari ay ka go-an tahay in dadka gobolka ay helaan aqoonsiga dalka iyo xuquuqaha kale si lamida kenyaanka kale wax alla wixii baarlamaan ku jira maanta oo soomaali ah isku muuqif weeyaan inay dadka laga bixiyo farax soomaalida waxay dhahdaa gacanna kuma tugaysan kartid tuna kuma baryaysan kartid markii hadda layidhi kuraas baa lagu daray waddankan waxaa la fiirina laba shay tirada guud iyo codka internet soo saas maa soomaali kursina lama siin gaas lama siin wajeer lama siin maxaa noola siinin tirada yaa yar soo maahan marka horta waxaa isku waafaqseen soomaali kibaandho dadka inay goostaan dadka qaxootiga ayuu sheegay inay xaq u leeyihiin in la deegaameeyo wuxuuna dhanka kale rajo wanaagsan ka muujiyey sharciyadii dadkii faraha qaxootiga galay hataa kuwan qaxootiga xaq bay u leeyihiin in laga dhigo wadani runtii markii loo kaco dowladda kenya ambaasas ka qabtaa ma ogi dadkan hataa xaquuq waxay leeyihin in laga dhigo wadani laga dhigo laakiin dadkii faraha faraha laga bixiyey arrintoodii anigoo sii fahfaahinaynin dowladda hadda way ka go-on tahay dadka inay sharcigaadu helaan waxaana filaynaa kol dhow inay sharcigooda ay heli doonaan muddo aan dheereen arrintaa anigaa ku maqan waan idiin soo sheegaynaa rajadana maanta maalin ay ka fiicantay ma jiro waan ognahay nin kastaba inuu sistemka uu ka fiirinayo yah oo wax hadda qarsoon maaha waan oga dadka ku jireen markay fiiraan inay dheheen qaar r f baan ku jirnaa qaar waxay leeyihin f a waxaasay leeyihin runtii dowladda nafteeda way ka go-an tahay inay dadkaas sharcigooda la siiyo oo wadanninimadooda dib u soo ceshadaan oo xaquuqdii ay waddanka ku lahaayeen ay yeeshaan dowladda ayuu ugu baaqay in xiritaanka xeryaha qaxootiga ay u marto qaab sharci ah oo aan qofna lagu xadgudbin dowladdana waxaan ka codsanaynaa qaxootigan meesha deggan oo maalin kastaba la dhihi waa la xiri wakhtigaasaa la xiri dowladda waxaan ka codsanaynaa qaxootiga xiritaankiisa annaga haddaana deegaanka dhadhaab waxba kama qabna laakiin waxaan leenahay qaxootiga haddii la xirhayo waa in loo xiraa si nadaamsan waxaan leenahay dadka faraha ku jiraan ha laga bixiyo oo kenyaanke waxaan leenahay dadka guur ku imaaday hadduu nin guursaday gabar qaxooti ah oo kenyaan u yahay ama gabar kenyaan ay guursatay nin qaxooti ah carruurtaa waxay xaquuq u leeyihiin inay kenyaan yihiin soo saa ma ogidin ninkii naagtan ayagana xaquuq waxay u leeyihin inay kenyaan yihiin waxaan rabnaa kuwaana inay la ogaado intay yihiin ayagana sharcigooda la siiyo waxaan rabnaa in la helo kuwa noqon rabaan inay iyada khiyaarkooda lagu celiyo wixii soo haro meelna aan u soconin oo soddon sano nala joogeenna dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa inay siiyaan sharci caadi doctor daahiye ayaa waxaan macquul ahayn ku tilmaamay xiritaanka xeryaha dhadhaab bisha lixaad ee sanadka dambe sababtana wuxuu ku sheegay
waxaa la yidhi qaxootiga waxaa la xili bisha lixaad aniga aragtideeda hadda oo ma arko waddankan oo election gelahayo dowladda oo mashquul ku noqonaysa election bishii sideedna election ay tahay bishii lixaad xero qaxooti in la xiri karo ilamaha laakiin waxaan codsanaynaa qaxooti iyo deegaanbo nabad aan ku wada noolaano dowladda kenyana waxaan leenahay markii electionka dhammaado wixii kaloo ay suubin rabaan markaa kadib ha suubiyaan insha alla xildhibaan daahiya ayaa dhanka kale sheegay inuu wax badan ka qabtay tacliinta deegaanka dhadhaabtan iyo markuu xilka qabtay tacliinta waad ogtihiin dhibaatooyin badan baa ka jirta xaji idriis waa ogtihiin waa iskuul shaqaynahayo wuu furay wax kasta wuu leeyahay waxaa hadda la furay iskuul la dhaho nasiib secondary school oo ku yaalla xeradii la xiray oo hadda aan keenay headmaster principal loo keenay nasiib secondary school iskuulkii la dhahayey magaciis maxaa mwangaza waxaan u baxaynay nasiib secondary school ninkaasaa la keenay iskuulkaa waxaan u furaynaa qaxooti iyo deegaanba insha allah waxaan rabnaa carruurta reer dhadhaab oo iskuulle aan helin inay iskuulkaa ku xaroodaan waxaa kaloo la furay iskuulka ku yaala dhamaajaale secondary school asagana waa la furay macallin baa la geeyey insha allah ayadana waxaan rabnaa carruurta deegaankaa joogaan oo iskuul weli aan gelin inay iskuulka tagaan waxaan kaloo furnay iskuulka la dhaho liboy secondary school asagana waxaan geynay macallin aamiin cabdiyare digaale oo hadda asagana headmaster ka ah asagana waa la furay runtii waxaan ku bilownay saddex iskuul hadda maantana waxay joogaan ilaa iyo toddoba iskuul waxaan filaynaa midka ku yaala calikune asagana aan dhisnay inay kol dhow la furi doono maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab